أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa subax arbaca taariikhdii hijrigan ay ku beegan tahay shanta bisha jamaaduulaakhir sanadka hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta xabishada itoobiya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada qansax dheere ee wilaayada baae maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirta mujaahidiinta bannaanbaxyo ka dhannaa dhulboobka xooggan ee kooxda ridada soomaaliya ay ka wada gobolka banaadir ayaa ka dhacay magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay waxgaradka iyo samadoonnada beesha bartire kadib munaasabad ka dhacday degmada xagar ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey degmadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta xabishada itoobiya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada qansax dheere ee wilaayada baae waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada qansax dheere oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay qaraxa waxaa si gaara loola beegsaday askarta xabishada itoobiya waxaana qaraxaasi ku baktiyey saddex askari oo itoobiyaana waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla xabishada itoobiya maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirta mujaahidiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wasiirka warfaafinta puntland murtad ceediye dirir oo ka hadlayay goob fagaaro ah ayaa sheegay in kooxda riddada ee axsan gurguurtay ay ku fashilantay dagaalka mujaahidiinta wuxuu sheegay murtadkan in ka badan boqol kun oo askari oo isugu jira maleeshiyaad iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku guuldaraysteen inay ka adkaadaan mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale murtadkan ayaa intaasi raaciyey in irdaha laga soo galo magaalada muqdisho ay fadhiyaan mujaahidiinta siddeetan kun oo askari oo soomaaliya baa diiwaan gashan laba iyo labaatan kun oo ajnabiya oo amisom ka diiwaan gashina waa joogaa ugu yaraan shan iyo toban kun ama labaatan kun oo kale oo aan amisom ka diiwaangashanayn oo kenya etoobiyana waa joogaan waa boqol iyo dheeraad xisaabta haddii la isku daro labada irdood ee xalanka al-shabaab baa fadhiya bal cilmigaa isqabadsiya adugu bal isqabadsiya
maamulka riddada ee puntland ayaa dhowr jeer oo horey sidan oo kale u sheegay in kooxda riddada ee axsan gurguurtay ay ku fasilantay la dagaalanka mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafay dhaliilaha iyo eedeymaha kooxda riddada ugu imaanayay maamul goboleedyada ka soo horjeeda ayaa sii kordhiyey kuwaasi oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo mahadsanid marwan bannaanbaxyo xooggan oo ka dhanna dhulboobka xooggan ee kooxda riddada soomaaliya ay ka wada gobolka banaadir ayaa ka dhacay magaalada muqdisho nuur cali warsame abuushaybe ayaa warbixintan inoo haya isku soo baxyo ka dhanaha dhulboobka oo caasimada ka wado madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurgurte ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada yaakshid ee magaalada muqdisho shacabaad u caraysan oo ka cabanaya dhulboobka kooxda riddadu ka wado xaafadaha kokakola iyo eneyo ee magaalada muqdisho ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee xaafadahaasi waxayna halkaasi ku muujiyeen siday uga soo horjeedaan dhulboobka lagu hayo muuqaallo baraha bulshada lagu faafiyey ayaa muujinayay maleeshiya kooxda riddada soomaaliya u soo hubaysay difaaca dhulboobka kuwaasoo la arkayay iyagoo rasaas noolnoola la dhacaya shacabka caraysan ee dareenkooda muujinayey dadka isku soo baxyada dhigayey ayaa la wareegay waddooyin muhiim ah waxayna jidadkaasi ku jareen dhagaxaan iyagoona ku gubay taayeero halkudhegyo ka dhannaha murtada gurgurta ayayna ku dhawaaqayeen dadkaasi jawiga goobihii shalay uu isku soo baxa ka dhacay ayaa ahaa sida tan
xabaddaa bilaabatay dhagaxaya xabadda waa bilaabateen waa socotaa
Ayeey. yaa qof kama maqna qof kama maqna ummadii saakay waxa weeye xalay iyo habeen hore iyo maalmahan difaaca lagu suga jiray shacabkii yaa kacay maasha allah madhow waxaan la baqaya xabad tallaawado ummadii soo baxaan halka wadaataa ujeedaa mid ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo lagu magacaabo koofi aadam ayaa bogaadiyey tallaabada ay qaadeen shacabka ku nool degmada yakshiid qoraal uu bartiisa facebook ku soo daabacay ayuu nuqul ka mid ah ku yidhi waxaan bogaadinayaa dadka degmada yakshiid oo iska diiday in la boobo oo la barikaxiyo intii ay horey u qaateen meel dheer ma geynayaan cadaaladdu markii ay shaqayso ayaa laga daba tegi doonaa iyagana lala xisaabtami doonaa isku soo wada duuba waxay tani qayb ka tahay tallaabooyinka ay dadka rayidka ah kaga soo horjeedaan dhulboobka xarkaha goostay ee uu madaxa kooxda riddadu ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay waxgarad ka yeesa madoonnada beesha bartire kadib munaasabad ka dhacday degmada xagar ee wilaayadaas waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan socotay muddada saddexda bilood ah ee loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu mucaad radiallaahu canhu shicaarna looga dhigay ilaa tansuruuhu faqad nasarahullah ayay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose usoo xirtay beesha bartire ee degta wilaayada xafladii gabagabada dowradan loo soo xiray odayaasha dhaqanka beesha bartire waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiinta wilaayada gobolka midka maamulka degmada culimo salaadiinta labada gobol ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulihii dowladda isagoo goobta ka sheegay duruustii ay qaadanayeen odayaasha dhaqanka beesha bartire muddadii saddexda bilood ahayd ee dowladda ay ku xaraysanaayeen ugu horeyn dowladdan waxay furantay kowda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri cadadka oo dowladdaas wax ka baranaysi waa toddobaatan qofood waxay ku qaateen dadku waxay ahaayeen dad ibtidaa'i ah iyo dad waxay u bilaaban yihiin waxay qaateen kow alqur'aanu alkariim min faatixa ilaa suurat اljin waxay qaateen tafsiir min faatixa ilaa suurat اlcam waxay kaloo qaateen attasiixu اlqur'aan qur'aanka oo la iska sax waxay qaateen fan اlcaqiida waxay ka qaateen ilaa saddex kutub kow asaasiyaat اddiin labo alwaajibaat saddex
qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo xafladan ka soo qayb galay ayaa iyaguna munaasabadda ka jeediyey kelimaadkii ku habboonaa
awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala maantana soo gaarsiiyey dowladii sacad ibnu mucaad oo bilowgeedii ilaa muxuu ahaa gabagabadeedii maantana aan joogno xafladdeedii ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala allihii intaa na soo gaarsiiyey dabcan dowraha dee wixii lagu baranahay waa sharci iyo diinta ilaahay baa lagu bartay culuumu shariica kala gedisan muddadaa halkaa la joogay
qabaa'isha maanta bariga afrika deggan ee qabiilooyinka mid ka mida unbaa tihiin beesha bartire ilaahay haydin barakeeyo juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen ilaahayna jalla wacala waxaan warsanaynaa inuu idinka dhigo raggii aws iyo khasraj kuwa ku dayda inuu ilaahay idinka dhigo intaasi kadib ugaaska guud ee beesha bartire ugaas aadan maxamed axmed buuti ayaa isaguna munaasabadda kelimad mahadcelin u badnayd ka jeediyey waxaa kaloon u mahadcelinaynaa ragga wafuudda eh oo noo imaaday nuqubada jubbada hoose iyo muxuu ahay culummada ugaasyada inta noo imaadiyo waftiga aan u mahad celinaynaa mahad aan bilow iyo dhammaad lahayn ilaahay safarkoodii ajar iyo xasanaad ha ka siiyo miisaankooda aqrana allah ha ugu daro camalkoodan ikhlaas allah ka dhiga safar ay noo soo galeen wakhti dhiiri ah oo dooba ay safar noo soo galeen salaadiintii xafladda gebagabada dowladii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u soo xiraysay beesha bartire lagu soo maamuusay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha harti suldaan maslax cali maxamed aayadda marka ee hadda shacaarka laga dhigo waa aayad weyn marka waxaan leeyahay beesha bartire nuqabadeeda ee ku jirtay maxaan ku idhahdaa dowladda saddexda bilood u soo dhabar adeegtay u dulqaadatay juhdi badan ku bixisay nuqabadaasuu gaaraya toddobaatan waxaa weeyaan waa nuqo maasha allah maxaan ku idhaahdaa maanta bandhigooda oo annaga aan aragnay bandhig aad u cajiibah aayadaha qur-aanka iyo axdiista iyo maxaan ku idhahdaa adkaaraadka dhan walbaba ka dhisnaa waxaan leeyahay dadaalkiinna aad bixiseen juhdi badan aad ku bixiseen dadaal badan ayaad bixiseen dadaalkiinna labalaaba gaarsiiya cid walbaad mas-uulaa ka tihiin waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo xafladda goobjoog ka ahaa ayaa isagana munaasabadda ka jeediyey kelimaddii uu ku lahaa waxaad dareemaysaan walaalayaal maanta ee muhiim ah dadka muslimiintuna muhiim u ah oo meel kastana ah arrintan ku yar tahay markii la fiiriyo dhaqan oo muslimiin bulsho mujtamaca oo odayaal u ah ama hogaaminaayo ama nibadoon u ah ama ugaas u ah ama waxgarad u ah ama uqalo u ah oo maanta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan u dabaqaayo oo sidaan u fasiraayo oo sidaan waxaa weeyaan bannaanku keenayo oo sidaan maanta goobyadii ashcaarta saan u muujinayo oo khayrada maanta muuqato waxaa weeyaan ka muuqato soo muujinayo dadkaas waxay mudan yihiin dad lagu daydo dowladan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee u soo xirtay waxgaradka iyo samadoonnada beesha bartire waxaa ka qayb qaatay toddobaatan oday dhaqameed kuwaas oo badankood ka yimid deegaanada hoos yimaada degmada xagar ee beeshu ay sida weyn u degto mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey degmadaas sida warbixintanuu ku haya cabdulqaadir maxamed rabbaane waxaa la rabaa nadaafadda in lagu dadaalo khaasatan meesha aan joogna hadda waa kawaanka macnaha anaka iyo wilaayada macnaha heshiis baan galnay geel caafimaad baan macnaha nagala amray inaan ku shaqayn oon keenno waa diyaarannaa insha allah nadaafaddana meesha waa insha allah boqolkiiba boqol waxaan jecelnahay macnaha shay nadiifa ee ummadda ka gadanno annagana doorkeena waa qaadanaa nadaafadda xaggeeda ah dhinaca maaragtay qudaarta dhinaca hilibka intaas maaragta waa nadiifinaa waa qurxinaa waa hagaajinaa kaale aragaan ka dhignaa ku dadaalnaa insha allah kawaanka waa naftaynaa waa qurxinaa qashinka waan dheeraynaa insha allah degmada buqa qable oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa ka dhacay ololo nadaafadeedkii ugu ballaarnaa sanadkan kaas oo ay si wadajir ah u fuliyeen maamulka degmada bulshada deegaanka dhallinyarada iyo haweenka xaafadaha ololaha nadaafadeed ayaa waxa uu ku wajahnaa nadiifinta waddooyinka waaweyn waxaa laga sifeeyey qashinkii iyo waxyaabihii kale ee keenayey nadaafad xumida meelo badan ayaa laga qaaday boor iyo burburkii yiilaysi magaalada ee u yeelato muuqaal nadiif ah maamulka degmada ayaa ganacsatada ku dhiirigeliyey in ay si joogto ah u ilaaliyaan nadaafadda goobahooda ganacsiga waxaa la hubiyey meelo badan oo lagu iibiyo cuntooyinka si loo xaqiijiyo nadaafad darridu inay dhalin karto cudurro ololaha nadaafadeed oo ay ka wada qayb qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa ka mid ahaa dhallinyarada haweenka iyo odayaasha waxgaradka degmada buqa qable iyo bahda caafimaadka ee degmada ayaa si weyn u boogaadiyey ololaha nadaafadeed ee maamulka islaamiga ee degmada buqa qable uu ka sameeyey gudaha iyo duleedka magaalada degmada buqa qable qubuuraha oo xurmo leh oo aan hore ugu ciyaarnay oo ayadoo la xeriyo maaragtay oo lagu wareejiyey dib qashin qub u noqday ayaa waxaan ka qabannay shaqo ilaahay uunuu garab galay oo nadaafadeed oo maxaan ku idhaahdaa lagu nadiifiyey iska dhaaf maxaan ku idhahdaa qabuurahe magaaladayna dhanaa waxaan leeyahay nadaafadda guud ha lagu dadaalo gaar ahaan qof walba waxaa xil ka saaran agagaarkiisa iyo wejigiisa iyo gurigaas ku nool yahay caafimaadka wuxuu ka bilowdaa qofka laftiisuu ka bilowdaa waa soo dhowaynaynaa degmada dadaalka ay samaysay oo hadday tahay nadaafadda guud hadday tahay gaar ahaan qabuurihii muslimiinta ay ku duugnaayeen hadda ugu dambeeyeen nadaafaddii ay ka sameeyeen waa soo dhowaynaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa xisbada al amru bilmacruuf wannahy calmunkar maktabkaas asagana ka qayb qaatay dad gaar u sameeyey dadweynaha haddayna laga wada qayb qaadanin nadaafadda oo cid gaar laga sugo nadaafadda waxay noqonaysaa naaqus dadka labaanu kula qaadayayo ummadda hadda nool oo u baahan nadaafadda iyo dadka dhintay oo qabuurahooda lagu shugaya wasaqda waxay baktiga xoolaha ka dhinta la geynaya ilaahay ummadda ha ugu baqaan qofka dhintay xuquuqda wuxuu leeyahay ninka oo nool xaqiisoo kale uu leeyahay qabri laguma fadhiisan karo laguma kursocon karo wasaq lagu tuura iska dhidaayo roobabka waa yaraayeen waad ogtihiin cudurro oo hargab u badyahayn way socdaan haddaan marka nadaafadda lagu dadaalin marka waxaan codsanaynaa nin kastow gurigaada ee guryaha meelaha iska galaan jididka u dhexeeyo suuqyada madaarista masaajidda ceelasha la cabaaya intaba in nadaafadda lagu dadaalo magaalada nadaafadeeda oo guud dadkii isku xil saaray oo juhdigan bixay oo bulacidii wasaqday kala dagaalamay si gaar isku xil saaray waa mahadsan yihiin annankana odayaashii aan nahay waa ugu ducaynaynaa wasaq meel markay taallo waa arki kartiin wax walbaa ka dhasha bakteriya ka dhalata cudurro fara badanaa ka dhasha waxaasaa lala dagaalamay waxaad dareemi kartaa marka ina oo loo gudbay marxaladihii hore aan soo dhaafnay oo saasaan dowlad islaami aan dareemayna ilaahay nootaam yeelaan leenahay walaayada oo khaasatan waaliga muxaafadada oo si gaar magaaladan intaas joogo oo juhdi ku bixi inaa waxyaabaha u baahan tahay astafa tirana waa mahadsan yahay annaka oo odayaasha afkooda ku hadlaynana waa soo dhoweynaynaa wixii qabateenna waa ku mahadsan tihiin wixii nii dhimanna dhammaystira nadaafadii meesha ka dhacday aad iyo aadaan usoo dhoweynaynaa magaaladayna ma aragtay nadaafadeeda waa ku dadaalnay haddaana intii ku dadaashay oo shaqadan wax ka qabatay oo walaayada leh waa mahadsan yihiin annagana hadda ganacsi ahaan noo aragtay maalin walba waxaas nadaafadaas waxbaa ka qabanay oo wadadan u yeelnay oo ka shaqeeya oo lacag aan ku bixinaa haddii bel walba ay noqoto nimaa mishaar ku qaato haddii ilaah yidhaahdo inta hadda la qabtina aad iyo aadaan ma aragtay aan usoo dhoweynay maamulka islaamiga ee degmada bog aqable ayaa muddooyinkii u dambeeyey degmada iyo deegaanada hoostaga ka waday wacyigelin ku aadan in qof walba uu xil iska saaro nadaafadda naftiisa gurigiisa iyo deegaankiisa si loo helo bulsho caafimaad qabta kana nabadgashay waxyaabaha uskuga iyo huubada ee aafooyinka cudurradaya wata cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga alandalus degmada bog aqable wilaayada islaamiga hiiraan aad buu u mahadsan yahay rabbaani warbixintiisa waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu